weerar kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qaarkood dhiig looga daadiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ah howlgal ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen deegaanka owdiinle oo soddomiyo kilomitir u jira magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu dilay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa halkaasi lagu dilay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qori iyo boosh waxaay ka furteen ciidamada ay dileen ee koonfur galbeed ka tirsanaa dhanka magaalada muqdisho weerar ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen degmada wadajir waxaay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah askarigan ayaa si gaara wax uga tirsanaa ciidamada booliiska dilka kadib ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay qaateen meydka askarigooda dhanka degmada janaale xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weerareen firisimo ciidamada dowladda federaalka ah ay halkaa ku leeyihiin in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday dhanka gobolka jubbada hoose weerar ayaa ka dhacay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka qooqaani geesta kale faahfaahin dheeri ayaa waxay ka soo baxaysaa duqeyn shalay subaxa ka dhacday degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe taa oo lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada burundi ugu yaraantii afar askari oo burundeesa ayaa la xaqiijiyey in duqeyntaasi ay ku dhinteen madaafiicda xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku garaacday xerada burundeeska ayaa waxa ay gudaha u gashay xarunta waxaana la aaminsan yahay khasaaruhu inuu intaasi ka badan yahay weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin ay qaadayso ayaa isu soo taraya waxaana weerarada badankood lagu dilaa askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa shisheeyaha